warbaahinta islaamiga ee alfurqaan waxay idiin soo gudbinaysaa
marka waa mowqif cunsuriyad ku dhisan alqabalina waa iyaduna waa noocaas oo waxay ka timaadaa qabyaaladu ibliis bay ka soo askumantaa laakiin taa cagsigeeda waxaa ah qabyaaladda qabiil waan fahamnay haddaba qabyaaladdu iyadu maxay tahay
qabyaaladdu waa shay aad iyo aad u xun oo bulshooyinka baabi'isa ummadda kala geysa waa qurun doorshaanka xarwalwaalka waa ka liidataa qabyaaladdu qawaa'ilkan baa heed loo soo diraa lacag soo siinayso huwuu soo gadanaa qabiilkan kale oo walaalahooda ahaa ay la dhacayaan waxaa kaloo qabaa'ilka soomaalida la isugu diray mashruuca la yidhaahdo afar dhibic shan barnaamijkaas yaa keenay etoobiya baa keentay qabyaalladi waa dareen wax duxa iyo daawamo leh ka daran duumo iyo xanuun bulshada way doorrisaa waxay dumisaa hannaan waxay damisaa ilays xaqay la dagaalantaa dulmiga wow hiilisaa colaadan dhulka soomaalidu laga soo bilaabo imaatinka gumaysiga tii ilaa maanta xaqiiqadeedu waxay tahay waa colaad gumaysi abuuray
waa barnaamij gaar ah oo aan ugu magac darnay qurunka qabyaaladda kaasoo soo gudbinaya dhibaatada ay qabyaaladdu ku hayso bulshada soomaaliyeed waxaan soo gudbinaynaa habeen kasta oo ay jimcu soo gelayso xilliga aad dhegaysan jirteen barnaamijka dhuuxa waraysiyada rogaal celiskiisana waxaad maqli doontaan subaxa jimcaha saacaddu markay tahay saddex saac iyo barbarqannimo inshaa allah